magaalada jigjiga ee caasimadda dowla deegaanka soomaalida itoobiya ayaa lagu qabtay munaasabad lagu daafurayay jaamacadda islaamiga ah ee jigjiga munaasabadda daafurka jaamacadda ayaa waxaa ka qaybgalay wasiiro ka tirsan dowla deegaanka maamulka magaalada jigjiga hoggaanka jaamacadda culamo udiin iyo marti sharaf kale maxamuud xasan gureed maamulaha jaamacadda islaamiga ah ee jigjiga ayaa ka warbixiyey ujeedka loo furay jaamacadda himilada ugu weyn ee jaamacaddan waa inay noqoto xarun aqooneed oo heer caalami ah oo soo saarta aqoon-yahanno iyo khubaro tayadoodu ay aad iyo aad u sarrayso qodobada ugu muhiimsan ee ay higsanayso waxaa ka mid a tayada waxbarashada iyo barnaamijyada casriga ah idamka ilaahay waxaannu xoogga saari doonnaa in ay jaamacaddani bixiso waxbarasho tayo sala leh
cabdirasaaq sayid wasiir ku-xigeenka xafiiska madaxweynaha dowla deegaanka iyo qaar ka mid ah xubnaha ka qaybgalay munaasabadda ayaa si wadajir ah u bogaadiyey daafurka jaamacaddan dhacdada maanta aynu sugnida dhammaanteen waa dhacdo aada iyo aada muhiim inoogu ahaa runtiina inaan ku ahaa jigjiga maanta arrin ku cusub awal horena aan lagu arki jirin bal ee lala diriri jiray iska daa in lagu arkay waa dhacdo ruux walba oo shacabka deegaanka soomaalida u dhashay iyo guud ahaan muslimiinta guud ee dalkan etoobiya iyo dhammaan soomaalida ku nool geeska africaba ay si fiican ugu faraxsan yihiin maanta una soo dhaweynahayaan waa dhacdo geli doonta taariikhda beej cusub ka geli doonta kana duwanaan doonta taariikhihii faraha badnaa aynu horay usoo arki jiray waa dhacdo ruux walba oo dadkiisa sharaftiisa iyo qiimihiisa doonahaya uu runtii aada iyo aada ugu farxahayo in walba oo ka xun dadkan horumarkiisa diimeedna ay naxdin iyo urkutaallo ay ku noqonayso waa dhacdo runtii ay ahayd in waa hore inagoo gacmahaas qabsanayna inaan hirgelino laakiin maanta ilaahay inagu simay isbeddelkii kadib markuu yimiday xukuumaddu waxay dhexda u guntatay inay diinta islaamkaas waxa weeyaan garab istaagto oo maantana aad aragtaan waxa weeyaan midho dhalkeeda insha allah haddii ilaha yidhaahdo kolley maanta farxad weyn bay noo tahay annaga alxamdulilah anagoo ku hadlaya afka maamulka magaalada jigjiga waxay noqon doontaa jaamacaddan inaanu ilaashano sidii waxaweyaan gurigeyga aanu ilaashana annagoo ku hadlaya maamulka magaalada jigjiga waxaanu ballan qaadaynaa haddii ilaahay subxaanahu watacaala yidhaahdo in dhul ay jaamacaddani mulkigeeda u leedahay aanu tarakabsiin doono insha allah jaamacadda islaamiga ah ee jigjiga ayaa door muhiim ah ka qaadan doonto sare u qaadidda tayada waxbarashada dhanka diiniga ah ee ardayda ku nool dowla deegaanka soomaalida etoobiya